kadib markii maalintii shalay golaha dastuurku si rasmiya ugu dhawaaqay natiijadii kama dambaysteed ee ka soo baxday codbixintii doorashadii madaxweynaha ee sideedii bishan abril ka dhacday jabuuti saddex ka mida musharaxiintii ka qayb qaatay doorashada ayaa maanta si wadajira shir saxaafadeed ay qabteen ku shaaciyey inay ku gacan seedheen go'aanka uu ku dhawaaqay golaha dastuurku iyadoo golaha dastuurka jabuuti uu baasgareeyey in marka laysku celceliyo codadkii doorashada madaxweyne ismaaciil cumar geelle uu ku guulaystay boqolkiiba toddobiyo siddeetan codbixintii dadweynaha reer haddaba maxamed muuse tuurtuur jaamac cabdiraxmaan candhoole iyo cumar cilmi khayre ayaa si cad u sheegay in golaha dastuurka uu xalaaleeyey natiijo ay marka horeba ku gacan saydheen maxamed muuse tuurtuur oo ku horreeyey hadalka waxaana ka mid ahaa odhaahdiisii go'aankan uu gaadho golaha dastuurku de waa kii aan filayna weeye waxaan leeyahay golaha dastuurku aadaal caadil ma uu noqon wuu eexday wuxuu ka eexday ummadda reer jabuuti wuxuu ka eexday codbixinta ummadda reer jabuuti shaqadiisu waxayd inuu adeego aftida soo baxda laakiin raggaasi dhan bay mareen waxayna la safteen madaxweyne jaamac maxaad ka odhan lahayd adiguna bismillaahi raxmaan raxiim dee horta waa la filaya waxaan maanta soo baxay horena afeertaan waan usii sheegay in rabitaankii ummadda hore loo kufsaday iyaguna waxay dib u sharciyeenu kufsashadii aan sheegaynay unbay sheegeen wax war oo jadiida oo ay sheegeen ma jirto sidaasaan le horena waanu u sheegnay in natiijada aanu filanay noqonayso intii wasiirka daakhiliga uu ku dhawaaqay ee manaawaalka ahayd sidaas cumar cilmi khayre bal adiguna bismi illaahi raxmaan raxiim horta ramadaan wixii sharciyaa wax sharciyeeya golaha dastuurkuba sharci ma aha waxa ay sharciyeeyeenna sharci maaha hal la soo xaday nirig xalaala ma dhasha bay soomaalidu tidhaahdaa marka laba shay oon labaduba sharci ahayn iyaa isi sharciyeeyo wax isku sharciyeeye markaa wax sharciya oo la sharciyeeyeyna ma jirto doorasho sharcioo la sharciyeeye ma jirto madaxweyne sharci u soo baxay oo shal la sharciyeeyeyna ma jirto cidda sharciyaysayna sharci ma aha marka waxa weeyaan waxaas waa wax aynan waxba ka jirin aynaan ummadda reer jabuutina oqoonsanayn dadkayagisha musharaxiintiina aanaan oqoonsanayn waxba kama jiraan anigoo ku soo noqonaya maxamed muuse turtuur guddoomiyaha golaha dastuurku maalintii shalay wuxuu ii sheegay tobankii cisho gudahood siduu xeerku dhigaya min maalintii doorashadu ay dhacday sideedeedii ilaa ay sideed iyo tobankeedii aydan soo dhigan wax dacwada haddana weynigan dee andacoonaye le dhibaatooyin baa jiray waxyaaba badan baad tirsanaysaan marka maxay ku dhacday inaad wax dacwada dhigan weydaan waxaan ku sheegaya walaalkayow dalkan doorashaa ka dhacday waxaan tilmaamnay in golaha dastuurka uuna shaqadiisii ka soo bixin uu u hiiliyu la saftay nintidii ninkii boobay aftidii qaranka waxaan ku leeyahay horta jabuuti madaxweyne ma jiro waa nasiib darro sideedii abriil maandaagii ismaaciil cumar geele wuu dhammaaday waa madaxweyne tegiy dalku madaxweyne ma laho waxaan intaa ku darayaa anigu waxaan beegayey ninkan hadda carabka magaciisa aan ku dhiftay inuu sidii raggii ka horreeyey uu ilaahay garansiiyo dalka in dimuqraadnimo lagu dabaaqo laakiin waxaan galnay dariiqii dictatornimada dee walaalkayow ismaaciil cumar baan ismaaciil cumar kagaashkatooda dee kagaashkatoon maayo waay kan guddoomiyaha golaha dastuurka waa ina cumar wasiirka arrimaha guuduhu waa ina cumar kan maanta madaxweynaha sheeganaya laakiin madaxweyne rasmi aan ahayn waa ismaaciil cumar marka anigu ismaaciil cumar ismaaciil cumar kagaashka toonayo doorashadiina waa la xaday waan ku celinayna aqbali mayno talana ummadda reer jabuuti iyo ninka maanta madaxweynaha iska dhigaya u taalla maxamed miyaan is odhan kareen in yar haddii hadalkaa aan su-aalkaa weydiiyo markii hore inigaa ku galay waad ogeydeen nidaamka iyo sharciga jamhuuriyadda jabuuti uu yaalla inuu sidan yahay soomaha gardarro markaa inaad maanta natiijadii aad aqoonsanaan weydaan o aad ku geli weydaan ama hadalkayga hadalkayga waa toosin gar waad leeda waxaad leedahay haddaad haddaad dixdaad tagteen amba ceelkaad tagteenba kulli kalsooni gaaraad ku qabtay inaad aad kaa kulantaan waxaan kalsooni ku qabnay in ciidamadu ay netor noqonayaan oo inay dhexdhexaad noqonayaan waa dadkayga ciidanku jandarmarigii booliiska militarigu waa dadkaygii waa walaahaygii waa dadkii aan ku seexanaynay kusoo toosaynay laakiin amar dawladood garanaysaa ciidanka dee amar baa la siiyaa amarkii bay ku shaqeeyeen dadkaygana waan diidnay inay dhibaato iyo dhiig iyo dhagare ay dhacdo marka duhur cad baa axaatooyadii qaran loo bareeray doorasha magdhic walaalkayow waan ku rajo qabnay ciidanku inay mataqaanaa ka madax banaanaan waa adigii arkaya habeenka dhow si loo soo afduubay ee la lahaa shaqadii aad gasheen iyo codayntii adii codayseen waa inagu hambalyanayaa waa kii la dheelaya la baashaalaya habeenkii dhow marka taasaana geynaysa iyo dalkaiga lex jecladiisa jaamac cabdiraxmaan bal ka waran guddoomiyaha golaha dastuurku maalintii shalay hadalkii uu jeediyey wuxuu si rasmiya u xaqiijiyey in guud ahaan kolka la isku daro shan xafiis oo codbixintu ay ka dhacaysay codadkoogii la kasalgareeyey dhammaantood oo tirada laga reebay markii khaladaad laga arkay miyaan la sodhan kareen marka iniga gardarro ku aqoonsan la golaha dastuurka shaqadiisa iyo waxyaabaha rasmiga ee uu ku dhawaaqayo oo tixgelin la
horta waxa weeye waa qurxis waxani wuxuu og yahay wuxuu ku dhawaaqaya isagoo og ayuu siduu u qurxiyo iska dhigo qof dhexdhexaada ayuu yidhi waxbaan laalay taasi waxay ka dhigan tahay markii dastuurka jabuuti la bedelayey ee la doonayay inuu madaxweynuhu sii joogo uu xukunka sii haysto in la yidhaahdo halkii lixda sannadood shan baanu ka dhignay xagga dowladda Djibouti gaar ahaan wasiirka amuraha dibadda Maxamed Ali Yusuf oo ahaa fayeenka golaha xukuumadda oo aan ku booqday xafiiskiisa ayaa ii sheegay in aanu ka bixinin wax jawaaba shir saxaafadeedka ay maanta sida wadajirka u qabteen saddexda musharax iyadoo ku andacooday in haatan ay ka gudbeen arrimihii doorashada oo ay ku guda jiraan howlihii caleemasaarka madaxweynaha Rabadaan Muuse VOA Djibouti